بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo sagaaliyo tobnaad ee suurat lbaqara waxaa allah uu yidhi subxaanahu wa tacaala yas'aluunaka can alkhamri wاlmaysir qul fiihima ismu kabiiru wamanaaficu linnaasi waismuhuma akbaru min nafcihima wayas'aluunaka maada yunfiquuna qul ilcafw qل العفو kذلك يبين الله لكم الآياaت لعلكم تتفkرuun waxaa allah yihi سubحaanaه وaتaعaaلى يسألuunaka waxay ku weydiinayaa نبi محamedow عن الخمر والmaysr ay عan xukم الخمر والmaysr khamriga iyo khamaarka xukumkooda ayay ku weydiinayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow fiihimaa labadaa dhexdooda waxa ku sugan khamrada iyo khamaarka ismun dembi ayaa ku sugan dembigaasoo kabiirun weyn iyo wa manaaficu waxtar yacni manaafic iyo waxtaryo ayaa ku sugan waxtarkaasoo linnaasi dadka u sugnaaday wa ismuhumaa labadoodaa dembiga ku jira ayaa akbaru ka weyn min nafcihimaa waxtarkooda wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow maadaa yunfiquuna muxuu yahay kan ay bixinayaan ay maa muxuu yahay daa ay ladii kan yunfiquuna ay yunfiquunahu ay bixinayaan muxuu yahay ka ay bixinayaan qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow alcafwa waxa dheeraadka ka ah xaajadiina ayaad bixinaysaan marka alcafwa waxaad ku nasbisaa ay anfiqu lcafwa waxaad bixisaan wixii xaajadiina ka dheeraad ah ama tunfiquuna waxaad bixinaysaan alcafwa wixii ka dheeraad ah dantiina kadalika yubayinu allah ay mila dalika tabyiin caddayntaa uu alla axkaamtaa soo caddeeyey oo kale ayaa yubayinu allah ilaahay u caddaynayaa lakum idinka idinku caddaynayaa alaayaati aayaadka uu idinku caddaynayaa lacallakum tatafakkaruuna si aada u fakartaan oo fi dunyaa fi dunyaa waalaakhira ay fii shu-uuni dunyaa waalaakhira arrimaha adduunyo iyo arrimaha aakhiroba si aada uga fakartaan oo tatafakkaruunada ayay ku tacalluqaysaa wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow can ilyataamaa agoontiina waa ku waraysanayaan oo arrinkooda waa ku su'aalayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow islaaxun hagaajin lahum agoonta wax loo hagaajiyo ayaa khayrun khayr badan wa in tukhaaliuuhum haddii aada wax isku darsataan idinkiiyo agoontii oo xoolihiinni iyo xoolahoodii ama masaariiftii iyo masaariiftoodii aada isku dartaanna fa ikhwaanukum dee waa walaaladiin oo waa idiin bannaan tahay wallaahu allana yaclamu waa og yahay almufsida ka wax fasahaadinaya xoolaha agoonta xumaynaya inuu cuna doonaya ilaahay waa ka ogyahay min almuslixi ka wax hagaajinaya walow shaaa allaahu haddii ilaahay dooni lahaa la acnatakum ay icnaatakum dhibaatadiinna alla hadduu dooni lahaa inuu idin dhibo la acnatakum waa idin dhibi lahaa ina allaaha alle casiizun waa kii haalib ah ee mar walba isagu libinta iyo gacanta sare leh xakiimun ee aan khaldamin shay walba halkiisa dhiga ee aan la seegin haadihi alaayaat wuxuu ilaahay kaga waramay xukmu lkhamri waalmaysir khamrada iyo khamaarka xukumkoodu wuxuu yahay ayaa alla ku tilmaamay yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas waismuhumaa akbaru min nafcihimaa waxaa kaloo ilaahay aayaadkan ku tilmaamay in waxa weeyaan afdalu sadaqati taawuci maa kaana can dahri ghinan sadaqada sunnada ah waxaa ugu fadli badan oo ugu mudan ta aad wax la baxdo wixii adiga dheeraadkaa ah wixii dee waajibaad iyo nafaqaad ku saaraa iyadu baryo ma leh laakiin wixii sunno iyo tatawuc ah waxaa ugu fadli badan waxaad bixiso ee dheeraadka ah xaajadaada iyo dantaada oo xadiidkii saxiixa wuxuu ah khayru sadaqa maa kaana can dahri ghinan yacni wixii iyadoo laga kaaftoomo kaa dheeraada la bixiyaa sadaqa ugu mudan waa ta sunnada ah waxaa kaloo alla subxaanahu wa tacaala aayaadkan uu ku tilmaamay marka quli ilcafwa ayaa laga qaadanayaa sadaqada dheeraadka ah yasaluunaka maada yunfiquun quli ilcafwa waxaa kaloo aayaadkan ku jira wujuubu lixsaani ila alyataama waajibnimada ay waajib tahay agoontii in loo samafalo oo loo ixsaan sameeyo haddaba aayaadkan khamradu maraaxil bay soo mareen aayaddii ugu horreysay ee waxa weeyaan khamrada lagu ishaaray waxay ahayd wa min hamaraati الnakhiili wاlacnaabi tattakhiduuna minhu sakara warisqa xasanaa ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi midhihii timirta iyo cinabka waxaad ka yeelanaysaan wax lagu sikhraamo iyo risiq wanaagsan waxaa la ishaaray markaa ilan timirtan iyo nebiidka cinabka laga tuujiyo iyo waxyaabahaas ayay ka samayn jireen khamrada oo markay doorsoomaan dee noqon jiray wax lagu miir doorsoomo marka alla wuxuu aayaddan ku ishaaro oo ku tilmaamay iyadoo khamradun wakhtigaa xalaal ahayd oon la xarimin haddana inaanay risqan xasanan ahayn oo waxaa la ysku cadfay yacni tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasanan waxaad ka samaysanaysaan wax lagu sikhraamo oo dee miirkii tagsiinaya iyo caqligii iyo risiq wanaagsan oo dee sidii kalena waa loo adeegsanaya iyagoon muskir ahayn oo timirtii iyo cinabkii marka halkaas iyadoon weli la xarimin oy xalaal ahayd haddana ishaare iyo tilmaan baa ku jirtay inaanay risqan xasanan ahayn oo dhibaato leedahay ilan caqligiibaabay tagsiinaysaa oo zuulinaysaa markaasaa cumar ibnu lkhadaab waxa uu yidhi allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya fainaha tudhibu almaala waalcaqla wuxuu yidhi allahayow ilaahow khamrada noo caddee bayaan iyo caddayn na kaafido oo shaafi ah oonu ku bogsanno ilaahu arrinkeeda noo soo caddee fa innahaa tudhibu almaala waalcaql waayo khamradu waxa weeyaan caqliga iyo maalkaba way tagsiinaysaa ayuu yidhi oo caqligii waa tagsiinaysaa oo dee waatan lagu sikhraamayo maalkiina waa tagsiinaysaa oo qofka sikhraankii dee xoolihiisii wuu saydhinayaa dhinac walba wuu u daadinayaa markuu cumar sidaa yidhi ayaa waxaa soo degtay yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa markaasaa cumar loo yeedhay oo nebigu ku dul akhriyay aayaddii markaasuu mar labaad cumar yidhi allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya fainaha tudhibu almaala waalcaql waayo weli ma cadda waa la ysbarbar dhigay uunoo waxaa la tilmaamay inay dhib iyo dheefba leedahay laakiin dhibteedu dheefteeda uu ka badan yahay laakiin marxaladdaa waxaa la yidhaha waa marxalatu tacriid iyo sarbeeb oo dee ruuxa caqliga leh ilan axkaamta shareicada waa loo soo bislaynayo hal mar uun daaya haddii la odhan lahaa way ku adkaan lahayd laakiin tallaabo tallaaba ayaa loogu soo bislaynayo o loogu diyaargaraynayey marka marxaladdaa marxalatu taxriim yacni marxaladdaa ah barbar isbarbardhigga khamrada dhibkeeda iyo dheefteeda qofka caqliga lihi wuxuu ku baraarugayaa alla ilaahay waxaa dhibkiisa uu dheeftiisa ka badan yahay dee in laga dheeraadaa roon waa baraarujin waayo dee qaacidada sharcigii waxay ahayd maa kahura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wax kastoo dhibkiisu dheeftiisa ka bato waa xaaraan waayo shareecadu dhibka dadka way ka kor qaaday oo dee waa ka zuulisay laa darara walaa diraar markay aayaddaasi soo degtay ayaa haddana waxa weeyaan cumar ducadii waa ku celiyo allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiyan fainaha tudhibu lmaala waalcaql fanaزlat aayat الnisa waxaa ku xigtay aayaddan suuraة اlbaqara aayaddii suuraة الnisa oo waxaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun muminiintiiyay salaada ha u dhowaanina idinkoo sikhraansan oo khamre soo cabay oo weli aanay idinka bixin xataa taclamuu maa taquuluun ilaa aad ka ogaataan ood garataan waxaad ku hadlaysaanee aada leedihiin idinkoo sikhraansan salaada ha gelina xaggii taxriimkay usoo dhowaatay markii hore waa la isbarbar dhigay imikase waxa la xarimay wakhtigii salaada mar haddii wakhtigii salaada la xarimayna dee wakhti ka horeeya qofku waa inuu kasii fogaado si isagoo miirkiisi joogo uu salaada u galo markaasaa cumar loo yeedhay waxa weeyaan aayaddii baa lagu dul akhriyey cumar haddana wuxuu yidhi ilan weli arrinkeedii wuu laalan yaho ma caddo ma dhammaystire eh allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan fa inaha tudhibu almaala waalcaql markaasaa waxa soo degtay markii cumar inta lagu akhriyay uu haddana ducadii ku celiyey ayaa waxaa soo degtay aayat lmaa'ida aayaddii suurat lmaa'ida ilaahay uu yidhi subxaanah يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون هل كاس أرنكيدي جمكو يرو كل ماضي ولا جو جب جبي مركي أي سودك فهل أنتم منتهون ma ka hadhaysaan waa la xarimay eh ayaa haddana cumar loo yeedhay sa aayaddii lagu dul akhriyey markaasuu yihi intahaynaa intahaynaa intahaynaa yaa rabbana allahayo waanu ka hadhnay waanu ka reebtoonnay waayo maraaxishii ay soo martay marxaladii ugu dambeysee si tamaamana loogu yani loogu xarimay waxay ahayd aayaddan suurat lmaa-ida fahal antum muntahuun marka khamrada taxriimkeedu intaasoo marxaladood oo kala dambeeya ayuu soo maray tanaasay ugu dambeysay alla waxa uhi yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow can alkhamri waalmaysiri ay can xukmi alkhamri waalmaysir xukumka khamrada iyo khamaarkay ku weydiinayaan khamaarka waxaa la yidhaahdaa kullu lacibin yaxsulu saaxibuhu bisababihi calaa maalin bilaa ciwad wa saaxibuhu yakuunu bayna algurmi waalgunmi maysir ama khamaarku waxa weeye waa ciyaar kasta ama shay kasta oo qofku sababtiisa uu maal ku helo bilaa ciwada oo macnaha labadii qof waxay ku khamaarayaan ama turub ha noqda ama shay kale ha noqda eh dee waxba xoolaa la dhigayaa markaa ninna xoolihiisii wuu ka dhaqaaqayaa oo dee waxaa laga yaabaa halkaa inuu ku caydhoobo ninna xoola ayuu si sahlan ku helayaa isagoo isagu wax bedelo uu bixinaya aanu jirin ninna xoolihiisii wuxuu kaga dhaqaaqayaa bedel la-aan ilan albaycu washiraa marka wax la kala iibsanayo ninna shaygiibuu qaadanayaa ninna qiimihii laakiin khamaarku waxa weeye dee wax bedeloo ciwadii ma jiro waa xoolo si sahlan aad ku qaadanayso waxaa markaa la yidhi almaysir wuxuu ka yimid min alyusri fudaydka waayo waa lisuhuulati alxusuuli cala almaal si sahlan baa xoole loo helayaa ruuxii dee aayar khamaar intuu galo ayaa laga yaabaa malaayiin inuu ku macaasho waa xoolo si fudud kuu soo galay waxaa kaloo la yidhi maysirku waa min alyasaaro waa alghina waa hodantinimada oo liannahu yudhibu lmaal bilaa ciwad ruux dhan oo hodan ahaa ayaa laga yaabaa saacada gudahood inuu ku caydhoobo oo dee intaasoo malaayiin inta la dhigo uu ka dhaqaaqo ila waa wax noocaase marka almaysir waa waxaas waxa weeyaan xoolaha lagu kala helayo iyadoo wax bedel iyo ciwadi aanu jirin ayaa maysir la ydhaha alla waxa uhi markaa yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow can ilkhamri khamrada xukumkeeday ku weydiinayaan iyo walmaysiri khamaarka qul waxaad ku tidhaha nebi allow fiihimaa khamrada iyo khamaarka waxa ku sugan dhexdooda ismun dembi baa ku sugan dembigaasoo kabiirun weyn iyo waa manaaficu manaafic baa ku sugan iyo nafciyaal iyo waxtar oo linnaasi dadka ugu sugan oo dee waxoogaa dheefa ama xoole ayaa lagu helayaa alla waxa uhi waa ismuhumaa dembigooda ama dhibkooda ismiga maanta waxaa looga jeedaa waa dhibaatadii waayo dembiganu ka dhalanaya wa ismuhumaa dembigooda ama dhibaatadooda ayaa akbaru ka weyn min nafcihimaa dheeftooda iyo waxtarkooda wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow maa muxuu yahay daa ay ladii kan yunfiquuna ay yunfiquunahu ay bixinayaan kan ay bixinayaan waa maxay maxay la baxayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow alcafwa ay anfiqu lcafwa waxaad bixisaan waxa xaajadiina dheeraadka ka ah allah waxau ihi kadalika sidaas sida aayaadka ah hore loo caddeeyey ayaa yubayinu allahu alla idinku caddaynayaa lakum idinka alaayaati aayaadka uu idinku caddaynayaa lacallakum tatafakkaruun si aad u fakartaan oo fi dunyaa fii amri dunyaa arrinka adduunyada uga fakartaan iyo walaakhirati wa amri alaakhirati arrinka aakhiraba wayas'aluunaka waxa kaloy ku weydiinayaan can ilyataamaa agoontii bay ku su-aalayaan wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan nebi muxamedow can ilyataamaa agoonta arrinkoodii iyo xoolahoodii bay wax kaa weydiinayaan sida loola dhaqmayo qul waxaad ku tidhaahdaa islaaxun hagaajin lahum agoonta wax loo hagaajiye ayaa khayrun khayr badan waxaa la yidhi aayaddana sababteedu waxay ahayd markii ay soo degtay walaa taqrabuu maalalyatiimi ilaa bilatii hiya axsan ha u dhowaanina xoolihii agoonta dariiqada ugu wanaagga badan mooye si kale ha ugu dhowaanina ka dheeraada aayaddaasi markay soo degtay ayaa dadkii ay iska fogeeyeen xoolihii agoonta oo xoolihii gaar loogu soocay oo masaariiftii gaar loogu soocay oo aad ay saxaabadii xaraj iyo cidhiidhi u dareemeen taasi markay dhacday ayaa aayaddani soo degtay wayas'aluunaka can ilyataamaa qul islaaxu lahum khayrun wain tukhaaliuuhum fakhwanukum fa ikhwaanukum marka macnuhuna waxa uu yahay agoontii inaad xoolahoodii u hagaajisaan oo u daryeeshaan ama gaar ugu ilaaliya amaba xoolihiina ku daro oo inaad u hagaajisaan ayuunbaa khayr badan ee waxba shardi maaha dee agoonta waxoogaagooda yaraa ama xaynta adhigahayd in loo sooco oo waxaa laga yaabaa iyagu inay ka dayacantaba dee ama wixii hanti ahaa ama maal kale marka shardi maaha in gaar loogu saare eh in loo daryeelo loo hagaajiyo ayaa shardi ah waxaa lagu fasiray islaaxu lahum waxaa hagaajinta ka mid ah yacni masaariiftii iyo nafaqaadkii laysku darsanayey iyaga waxoodii iyadoo gaar loogu hayo oo aan waxba iyaga la weydiin dee in la nafaqeeyo oo la masruufo oo wax la siiyo iyadoon xoolahooda waxba laga jarin oo intay korayaane ay kobcayaan gacanta lagu hayo iyadoon waxba laga goyn islaaxay ka midta iyo wanaajinta iyadoo dee ay bannaantay xoolahoodii in wax laga siiyo iyagu leeyihiin haddana islaax iyo wanaajinta zaa'idkaa maxaa ka sii mid a in waxooda looba ilaaliyo oo adigu aada wax ku tarto waa min alislaax waxa kaloo bannaan dee wa in tukhaaliuuhum fa ikhwaanukum haddii aada xoolihiinnii iyo masaariiftii isku darsataanna waa walaaladiin oo macnaha in gaar loo saaro oo la yidhaahdo masruufkooda iyo dherigooda iyo dheeftoodu gaar ha u noqoto dee iyaga waxaba u dhaantaa iyada oo dherigii iyo masruufkii iyo wixii laysku jiro oo dee gaar haddii loo saaro waxaa laga yaabaa waxay isticmaalayaan ama xooluhuba inu ka baaba'o laakiin inta yaree iyaga ku filan haddii lagu darsado waxa weeyaan xoolihii kale lagu dhex dara masaariiftana masaariiftii kale lagu daro dee waxa lagu soo darayaa way koobanta marka iyaga sidaasaa dan u ah oo dee waxa weeyaan qofkii inuu gaar ula baxo dherigiisii iyo inuu dadkii la af noqdo way kala masruuf iyo iyo nafaqaad badanta marka yacni waxaa loo tilmaamay fogeynta ay iska fogeeyeen ay yidhaahdeen waxoodii ha loo maro ha loo sooco iyagoo cabsi ka qaba inay taa ka fiican tahay iyadoo gacanta lagu hayo oo dadkii ay la joogaan oo ay la af noqdaan oo xoolahoodiina loo daryeelo alla waxau ihi markaa wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan canilyataamaa agoontii qul waxaa tidhaha nebi allow islaaxun hagaajin lahum agoontii wax loo hagaajiyo xoolahoodii loo ilaaliyo ayaa khayrun khayr badan haddii loogu shaqaynayo loogu shaqeeyo haddii loo rogrogayo loo rogrogo kolba siday ugu badinayaanay ugu barakoobayaan in loogu hagaajiyo ayaa u khayr badan wa in tukhaaliuuhum haddii aada wax isku darsataan ah oo aada masaariiftiinnii masaariiftoodii ku dartaan fa ikhwaanukum dee waa walaaladiin oo taasina waa idiin bannaanto falakum daalika weeyi arrinkaasi waa idiin mubaax in waxa weeyi dee nafaqaadkii iyo masaariiftii laysku darsado wallaahu allana yaclamu waa og yahay almufsida ka wax fasahaadinaya min almuslixi ka wax hagaajinaya waa ka ogyaho ilaahay labadaa waa kala ogyahay oo marka xoolihii iyo masaariiftii laysku darsado ka doonayo in xoolaha agoonta inuu cuno ama ka baabi'iyo u beytimaaliyo iyo ka doonaya inuu u daryeelo wuxoodu u dhigmo ilaahay wuu kala garanaya waa kala ogyahay weyi allah waxau yihi walow shaaa allah alla hadduu dooni lahaa icnaatakum inuu idin dhibo la acnatakum waa idin dhibi lahaa laakiin ilaahay dhibaatadiinna ma doonayo weeye idina dhibi maayo ina allaha alla casiizun waa kii haalib ah ee gacan sarreeyeen cidina beegsan karin xakiimun ee aan khaldamin ee xukum iyo xikmadba leh wlaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna walaamatun mu'minatu khayru min mushrikati walow acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu allah waxau ihi subxaanah walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati haweenkii mushrikaadka ahaa ee gaalada ahaa ha guursanina xataa yu'minna ilaa ay rumeeyaan rabbi walaamatun adoon addoontaasoo mu'minatun mu'minad ah ayaa khayrunka khayr badan min mushrikatin tu mushrikadoo gaalad ah walow acjabadkum tan mushrikadda ee kaafiradii haba idin cajabgelise oo quruxdeedi iyo muuqaalkeedi iyo nasabkeeda aada la dhacdaanba e addoontaa mu'minadaa idin dhaanta walacabdu walaa tunkixuu walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina raggii gaalada ahaana haweenkii muslimaadka ah ha u guurinina xataa yu'minuu ilaa ay rumeeyaan kuwa gaaladii walaa cabdun addoon addoonka oo mu'minun mu'min ah ayaa khayrunka khayr badan min mushrikin addoon mushrigoo gaal ah walow acjabakum kaa gaalkii haba idin cajabgeliyo oo midaad la dhacdeen quruxdiisa iyo maalkiisa iyo mansibkiisa haba ahaado alla waxau ihi ulaaika kuwaasi kuwaa gaalada a rag iyo dumarba maxaa laydinku diidayaa waa ciladii yadcuuna waxay dadka ugu yeedhayaan ila naari naarta dee markaa haddii la kala guursado soo ku guuldaraysan maysido dee halaag ku horseedi maayaan wallaahu allana yadcuu waxa uu idinku baaqayaa ila aljannati jannada ayuu idinku yeedhayaa iyo walmaqfirati dembi dhaafka biidnihi ilaahay idankiis iyo ogolaanshihiisuu idinku baaqayaa janno iyo makfiro inaad doorataan oo qaadataan wayubayinu waa idin caddaynayaa alleh aayaatihi aayaadkiisa linnaasi dadka ayuu u caddaynayaa lacallahum yatadakaruuna si ay u waantoobaan oo wax ugu qaataan haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay taxriimu nikaaxi lmushrikaat haweenkii mushrikaadka ahaa ee gaalada ahaa in la guursadaa inay xaaraan tahay wa hada alcaam khasasathu aayat lmaa-ida wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum xukumkaasi waa caam oo gabadh kasta oo gaalad ah inaan la guursan waa caam laakiin xukumkaa waxa khasisay oo wax ka soo reebay aayaddii suurat lmaa-ida ee alla uu tilmaamay haweenkii dhowrsoonaa ee ahlulkitaabka ahaa in la guursan karo oo gabadhu hadday yahuudiye tahay ama nasraaniye tahay dhowrsoon tahayna oy cafiifo tahay in la guursan karo waa laga soo reebay laakiin kufaartii kale ayaa laynaga xarimay guurkooda waxaa kaloo aayaadkan ku sugan taxriimu inkaaxi lmushrikiina cumuuma biduuni istinaa raggii gaalada ahaa iyaga iyadoon waxba laga soo reebin caam ahaan inaan haweenkii muslimaadka loo guurin oo haweenka mushrikaadka ah guurkooda waxbaa laga soo reebo dee ahlu kitaabkii waa la guursan karaa laakiin raggii gaalada ahaa ama ahlu kitaab ha noqdaan ama yayna noqone dumarka muslimaadku waa ka muxaram isma gayaan oo uma dhowaan karaan laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun way kala caagan yihiin oo shaqo iskuma leh haweenkii muslimaadka ahaa iyo gaaladii markaa xukumka gaalada in loo guuriyo waa caam aan waxba laga soo reebin ahlu kitaabkooda iyo kuwa aan ahaynba ahlu kitaab laakiin mushrikaadkunba wax laga soo reebay wala amatu muminatu khayru min mushrikati walow acjabatkum laba tafsiir baa ku jiro oo amada in loo jeedo dee addoontii ilaahay oo dee sida cibaad ullah sida xadiidkii nabigu yihi laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah addoommada ilaahay ee dumarka a masaajidada alle ha u diidina hadday doonaan marka imaa allah imaa waa jamcu ama marka in addoontii ilaahay loo jeedo oo markaa macnuhu yahay addoon ilaahay oo mu'minad ah ayaa idiin dhaanta kaafiradda waa tafsiir tafsiirka labaad waxa uu yahay addoontan in loo jeedo addoontii lalahaayee mamluukada ahayd ee sayidka lahayd oo addoon alle looma jeeda addoon qof leeyaha loo jeedaa markaa taasina waxa weeyi wala amatun mu'mina addoon mu'minadah oo aan xor ahaynoo laleeyaho laakiin mu'minadoo iimaan leh ayaa khayrun idinka khayr badan min mushrikatin ay min xuratin mushrika tu xor ah laakiin dee gaal ah mushrikad ah marka marka addoontii lalahaa lagu fasirana waxa weeyi taa addoontee laleeyahay iimaanka leh ayaa idiin dhaanta ta xorta ah laakiin dee mushrikadeen aan la rumayn addoontaa laleeyahay laakiin iimaankalaa idiin dhaanta wahaakadaa walaa cabdun muminun khayru min mushrikin labadaa tafsiir baa ku jira oo addoonkii alle haddii loo jeedo dee waxa weeyaanun addoon ilaahay oo iimaan leh ayaa idiin dhaama kaafirkan mushriga ah addoonkii lalahaaye sayidka uu lahaa haddii loo jeedana waa addoon mu'mina oo laleeyahay ayaa idiin dhaama min xurin mushrikin ku xor ah laakiin gaal ah oo addoonka iimaanka leh haba noqdo addoon laleeyahay ayaa idinka wanaagsan oo idiin dhaama waxa weeyaan ka xorta ah laakiin gaalka ah marka labada tafsiirba waa la saaray walaa cabdun muminun khayru min mushrikin iyo wala amatu muminatun khayru min mushrikatin amadaa iyo cabdigaasibana waa mubtado waana nakiro waxa u cunansiinaya wasfiga in mubtado laga dhigto khayruntina waa khabarkii allah waxa u ihi walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati haweenkii mushrikaadka ahaa ha guursanina xataa yu'mina ilaa ilaahay ay ka rumaynayaan wala amatun addoon addoontaasoo mu'minatun mu'minada ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin tu waxa weeyaan kaafirad ah walow acjabadkum haba idin cajab geliso addoontaa mushrikadda ihi walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina raggii mushrikiinta ahaana haweenkiinii muslimaadka ah ha u guurinina xataa yu'minuu ilaa ay rumaynayaan mushrikiintu alleh walaa cabdun addoon addoonkaasoo mu'minun mu'min ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid gaal ah walow acjabakum kaa gaalkii haba idin cajabgeliyo quruxda iyo maalka iyo waxa u haystaaye alla waxau ihi ulaaika kuwaasi gaaladaasi maxaa laydinku diidayaa yadcuuna dadka waxay ugu yeedhayaan ila naari xagga naarta dee qof naar kuugu yeedhaya haddii la kala guursadana dee adigana naartunbuu kuugu yeedhi wallaahu ilaahayna yadcuu waxauu idinku yeedhayaa ila aljannati jannada iyo walmakfirati dembi dhaafka biidnihi ilaahay idankiisa iyo ogolaanshihiisa ayuu idinku yeedhayaa janno iyo makfiro wayubayinu wuu idiin cadaynayaa alleh aayaatihi aayaadkiisuu u cadaynayaa linnaasi wayubayinu aayaatih ilaahay aayaadkiisuu u cadaynayaa linnaasi dadka lacallahum yatadakaruuna si ay u waantoobaan oo wax u qaataan waxaa laga qaadanayaa walaa tunkixu lmushrikiina yacni nikaaxa inay shardi u tahay weligu inuu bixiyo waayo dee walaa tunkixuu waxaa lala hadlaya waa awliyaau lumuur waa dadkii haweenka arinkooda iyo taladooda hayay ayaa laleeyahay ha bixininoo ha u guurinina idan guurku waxa uu ka go-aa gabadha weligeeda oo gabadhu iyadu arinkeeda gacanta kuma haysato weligeedaa haya markaa dumarku haddii naftoodii aanay hantiyin oo amarkooda aanay gacanta ugu jirin amarka ummaduna gacanta uma geli karo oo nabigaa yidhi lan yuflixa qowman wallow amrahum imraa ma liibaanaan dad taladooda dumar u dhiibtay maantana waxaa lagu baaqaa haweenku talada ha qabtaan kursigii bay ka fogaadeena soo maaha ilaahayba uguma talagelin ilahay wuxuu ugu talagalay haweenayda gurigeeda iyo ubadkeeda iyo awlaadeeda waqarna fii buyuutikunna tala haddii la siinayo nafteedaa la odhan lahaa adaa taladaada haysta marka nafteedii hadday hantiyi weyday ka ummadana ma hantiyi karto laakiin xukumka ilaahay marka la khilaafo dhibaatada ka dhalata dee waa garanaysa dumarkii markay banaanka usoo baxeen guryaha xaalkoodii waa sidee ubadkii waa sidee fasaadkiibaa farabatay waayo halkii dumar loogu talagalay bay ka baxeen oo guriga iyo tarbiyada ubadka iyo awlaadda ah waxaa laga yaabaa gurigii jaariyad ama qof ajnabiga oon caruurtii waxba u ahayn in lagaga tago oo xanaanadii iyo kalgacalkii hooyanimo iyo tarbiyadii hooyanimo ay ka qadaan oo ay waayaan iyo ridaacii iyo wixii loogu talagalay alla waxa u ihi wayasaluunaka can lmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaa fi lmaxiid wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow can ilmaxiidi caadada xukumkeedii ayay ku weydiinayaan maxiid waa master o ama waxaa lagu fasiraa nafsulxayd caadada lafteedii ama makaanulxayd meeshii caadadu ka soo baxaysay ama zamanulxayd xilligii caadadu ay imanaysay intaba waa lagu fasiraa alla waxau ihi markaa wayasaluunaka waxay ku su-aalayaa nebi muxamedow can ilmaxiidi caadadii ama xilligeedii ama meeshii ay kasoo baxaysay macnaha inay la mucaamaloon karaan iyo in kale xilliga caadada ayay ku weydiinayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow huwa xaydka ama caadadaasi adan dhibaato weeyi idin dhibaya ama huwa yacni waxa weeyaan maxalkaa caadadu ay ka soo baxaysaa xilligaa caadada adan waa dhibaato oo dhibaataa ku sugan ee factazilu nnisaa ey factaziluu waط'a annisaa haweenka galmadoodii ka dheeraada oo ka fogaada fi lmaxiidi ay fii zamani alxayd xilliga caadada ay qabaan galmadooda ka dheeraada oo haweenka laftooda lagama dheeraanayo dee lama karantinmaynayo sidii yahuudeede oo la odhan maayo ha layska durkiyo yaan laba taabane waa in lala mucaamaloodo jimaacii unbaa la diiday sida kale dee waa qofkii caadiga ahaa ee ku khidmaynaysay dhibaato kale ma qabto alla waxau ihi walaa taqrabuuhunna haweenkii ha u dhowaanina xataa yahurna ilaa ay daahiroobayaan oo dhiiggii caadadu ka go-ayo fa idaa tataharna marka ay tahaaro qaataan ee intay daahiroobaan ay tahaaro qaataan lianna hunaaka farqun bayna aطuhri waatatahur uhrigu waa inuu dhiiggii ka go-o tatahurkuna waa inay ka tahaaro qaataan marka iyadoo uhrigii u dhacay oo tatahurkii aanay gaadhin dee uma galmoon kartid labadu waa inay israacaan allah waxau ihi walaa taqrabuuhun ha u dhowaanina haweenkii xataa yahurna ilaa ay ka daahiroobayaan oo dhiiggii caadadu ka go-ayo yani wakhtigii uhriga ay gelayaan fa idaa tataharna haddaba marka ay tahaaro qaataan ee dhiiggii ay ka maydhaan ee intuu dhiiggii go-ay ay kana maydheen faatuuhunna u yimaada markaa macnaha u taga oo markaa u galmooda min xayu amarakum ullah halkuu ilaahay idin faray uga taga oo maxalka waladka ah halka ilmaha lagu beeranayo ee ay ka tarmayso ina allaha alle yuxibu waxa uu jecel yahay attawaabiina kuwa toobad keenka badan wa yuxibu waxaan u jecel yahay allah almutaahiriina kuwa isdaahiriya ee shirkiga iyo kufriga iyo xumaanta iyo dunuubta iska daahiriya sidoo kale qurunka iyo najaasaadka iyo xumaanta o dhanna iska daahiriya ayaa alle uu jecel yahay alla waxau ihi nisaaukum haweenkiinu xarun beer bay idin yihiin lakum idinka ee fatuu u taga xarakum beertiinnii aada beeranayseen annaa shitum sidaa doontaan ugu taga oo waqadimuu fatuu xarakum maa huwa alxar xari waa beerta marka waxaa loo jeedaa makaana alxari halka la beeranayo ee waxa weeyaan maxalulxariga ah uga taga maxalka la beeranayaana dee waa halka waladku uu ka soo baxay macruufkaee la yaqaano oo annaa shitum waa maxay waa kayfiyat lityaan waxaa kala duwan maxalka loo tegayaa waa meel keliya oo waa halka ilmuhu ka soo baxay ee la beeranayo ilan meel kale lama beerte laakiin annaa shitum waa qaabkii loogu tegayey yacni qaabkay doonto ha u taallo yacni waxa weeyaan muqbilatan mudbiratan sii ha sii jeedo ha soo jeedo ha fadhido xaaladay doonta ha noqoto waqadimuu u hormariya lianfusikum nafihiinana khayraa khayr u hormarsada oo wataquu llah ilaahay ka cabsooda oo waclamuu ogaada annakum idinku mulaaquuhu inaad alle la kulmaysaan oo wabashir u bushaaree nebi moxamedow almu'miniina kuwa mu'miniinta ah haadihi alaayaat waxaa ku sugan awalan wujuubu ijtinaabi annisaai fi lmaxiid inay waajib tahay haweenkii in laga fogaado xilliga caadada ay leeyihiin ويسألونka عن المaxيiض قل huوa أdى فاcتزلوا النساء في المaxيiض waa laga dheeraanaya oo loo galmoon maayo dheeraanshaha laga dheeraanaya ma aha in la karantinimeynayo sidii yahuudda oo kaanat اليahuudu إidaa xaadaت المarأة yactaziluunaha fama kanuu yusaakinuunaha walaa yuaakiluunaha walaa yushaaribuunaha walaa yulaamisuunaha mar alla markay caadadu ku dhacdo gabadha way iska fogeyn jireenoo way karantinimayn jireen oo meel lamay geli jirin lamay seexan jirin wax lamay cuni jirin wax lamay cabi jirin may taaban jirin qof la karantinimeeyo dadka laga durkiyay ahaan jirtay laakiin islaamku waxa uina amray uun in jimaacii layska daayo waxa kaloo dhami waa caadi waayo rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi isnacuu kulla shayin ila nikaax wax walba sameeya galmadii mooyaane oo haweenaydaadii inaad taataabato inaad la mubaasharooto inaad la seexato wax kuu diidayaa ma jiro laakiin waxaa laguu diiday uun aljimaac maxalkaa dhibaatadu ka soo baxayso inaad u dhawaato un baa laguu diiday factazilu nisaa marka islaamku dee waa yusri waa diin fudayd iyo raxmad leh iyagu se way karantinimayn jireen waxaa la amray inaan haweenayda loo dhowaan ilaa laba shay dhacaan xataa yahurna faidaa taaharna xataa yahurna waa uhriga waa in dhiiggii go-o faidaa taaharna waa inay ka maydhato dhiiggii hadduu go-ay kuuma banaana inaad u galmooto ilaa ay ka maydhato ka tahaaro qaadato labadaasi markay kulmaan aduhru wataahur ayaa lagu baneeyey jimaaceedii waxaana layna yidhi faatuuhuna min xayu amarakum ullah halka laydin faray uga taga oo ah dee maxalkii waladkee la beeranayey midhaha lagu ridanayey nisaaukum xarun lakum faatuu xarakum anaa shitum sababtu waxay ahayd aayaddan kaanat ilyahuud taquul idaa ata arajulu imra'atahu min duburiha fii qubuliha ata lwaladu axwal yahuudi waxay odhan jireen caadaad xunxun bay lahaayeen ninku haweenaydiisii haddaanu si qumaatiyo soo jeeda ugu tegin oo yani waxa weeyaan uuga tago min alkhalf iyadoo maxalku uu yahay halkii waladka laakiin marna dee way soo jeedaa marna way sii jeedaa marka waay ohan waxay odhan jireen iyagu haddii sii jeedkaa uugu tago iyadoo maxalku uu yahay halkii waladka uuno iyadu waa meeshaasuuna laga tallaabi maayo laakiin dee marna waa soo jeedaa marna waa sii jeedaaye sii jeedkaa hadduu ugu tago waxay odhan jireen oo xagga dambe uga yimaado ilmahaasi wuxuu dhalan oo ilmo markaa loo qadaro ata lwaladu axwala iyadoo indhihiisu ay kala jeedaan oo cawaran yahay ayaa ilmahaasi u yimaadaa bay odhan jireen marka taa iyadoo islaamku diidayo ayaa rasuulku sala allahu calayh wasalam uu yihi aqbil waadbir wataqi dubur sii jeed iyo soo jeedba ugu tag laakiin waxaad iska ilaalisaa un maxalkaa maxalulghaa'id halkaa saxarada ee xaaraanta ah halkaasun ka dheerow marka laba shay un baa la diiday wataqi dubura walxayda maxalkaa saxaradana iska ilaali xaaladaa caadadana isaga durug oo iska ilaali maxalka waladka aad ku beeranaysa uun uga tag laakiin kayfiyada iyo qaabka sidaa doonto ka dhigo marka faatuu xartakum anaa shitum aayaddu waxay caddaynaysaa maxalkii ityaankuna waa mid oo waa faatuu xartakum ilan meelunbaa la beertaa ilmuhu ka soo baxaa kayfiyada iyo qaabkana waa sidaad aduu jeclaatee doorato marka islaamku saasuu inoo sharciyey alla waxa uu yihi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi moxamedow masaa'ilkaasina de waxaynu u sheegaynaa in allaha laa yastaxyi min alxaq allah waxa uu yihi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi moxamedow can ilmaxiidi caadadii bay ku weydiinayaan ama waxa weeyaan dee maxalkii caadada ama zamankii caadada bal xukunkeedu wuxuu yahay ku su-aalayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow huwa xaydka ama caadadu adan dhibaato weeyi factazilu nisaa ay factaziluu waط'a nisaa haweenka gelmadoodii isaga dheeraada fi lmaxiidi ay fii zamani اlxayd xilliga caadada oo walaa taqrabuuhun ha u dhowaanina haweenkii xataa yahurna ilaa ay ka daahiroobayaan faidaa taaharna marka ay tahaaro qaataan ee intay duhrigii galaan kana maydhaan faatuuhunna markaa u taga oo min xayu amarakum ullah halkuu alla idin faray uga taga ina allaha alle yuxibu waxa uu jecel yahay atawaabiina kuwa toobadkeenka badan oo wayuxibu alla waxa uu jecel yahay almutaahiriina kuwa isdaahiriya nisaaukum haweenkiinu xarun beer bay idin yihiin lakum idinka aad beeranaysaan ee fatuu u taga xarakum beertiina aad beeranaysaan u taga annaa shitum sida aad doontaan macnaha idinkoo maxalka beerta uga tegaya qaabku siduu doono ha noqdo oo waqadimuu u hormariya lianfusikum nafihiina u hormariya ay khayra usoo qadar khayr naftiina u hormarsada oo wataquu llah ilaahayna subxaanahu wa tacaala ka cabsooda oo waclamuu ogaada annakum idinku mulaaquuhu ilaahay inaad la kulmaysaan oo wabashir u bushaaree nebi moxamedow almu'miniina kuwa mu'miniinta ana janno iyo khayr ugu bushaaree alla waxa uu ihi walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watataquu watuslixuu bayna annaas wallahu samiicu caliim walaa tajcalu llaha allaha ka yeelina curdatan ay mucaradan mid loo bandhigay liaymaanikum dhaarihiinna oo mar walba wallaahi bilaahida aada haysaan oo mar walba aad ku dhaarataan taa allaha ka yeelina waayo alle waa inaad weynayso dhaartiisana aad tacdiimiso wax walba walle billa inaad ku marta ma aha an tabaruu mubtade ka dhigo oo masderka halkaa laga dhalaaliyo mubtade ka dhig khabarkana uu soo qadar oo waxaad tidhaahdaa an tabaruu inaad samafashaan oo watataquu ilaahay aada ka cabsootaan oo watuslixuu aada hagaajisaan bayna annaas dadka dhexdoodana aada heshiisaan oo aada heshiisiisaan ama aada dhexdoodana hagaajisaan ayaa khayrun khayr badan macnaha inaad samafashaan oo alla ka baqdaan oo dadka dhexdooda hagaajisaan ayaa idin khayr badan wallaahu allana samiicun waa kii maqal badan caliimun ee cilmi badan ama waxaad tidhaahdaa walaa tajcaluu ha ka yee markaa tafsiirkaa hore waxaa loo jeedaa dhaarta faraha badan la iska daaya ilaahay waxau ihi waxfaduu aymaanakum mar walba walle iyo bille inaad marta ma aha wixii culus mooye tafsiirka labaadna waxa weeyi walaa tajcaluu ha ka yeelina allaha alle ha ka yeelina liaymaanikum dhaarihiinna aad ku dhaaranaysaan darteed ha uga yeelina curdatan ay caaridan ay maanican kii idiin diidaya alle ha ka yeelina dhaarta aad ku dhaaranaysaan an tabaruu mid idiin diidaya inaad samafashaan oo watataquu alle aad ka baqdaan oo watuslixuu aada hagaajisaan bayna annaasi dadka dhexdooda wallaahu samiicun caliim tafsiirkaa macnihiisuna waxa weeyi yacnii ha ka dhigina dhaarta alle aad ku dhaaranaysaan mid idiin diida dee khayrkiiyo wanaaggii oo ha odhanina khayrkaa ma samaynayo oo waayo waan ka dhaarta sidaa ma yeelayo waayo dhaar baan maray sidaa ha yeelina ee xataa haddaad shay khayra ka dhaarato oo aad aragto inuu kuu khayr badan yahay samayntiisu dhaartaadiina ka kafaaro gudo khayrkiina sameeyo dhaarta ha u daynin waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi man xalafa calaa yamiinin fara'aa khayran minha falyukafir can yamiinihi walya'ti aladii huwa khayr ninka shay ku dhaarta idhaa sidaasaan yeelaya ama yeeli maayo dabadeed arka yacni wixii uu ku dhaartay uu yidhi sidaa ma yeelayo inuu khayr ku jiro dee waxa weeyaan khayrkii ha sameeyo dhaartiina ha ka kafaaro guto markaa qofku hadduu shay ka dhaarto inuu sameeyo ama aanu samayn laakiin uu ogaado sidaa uu ka dhaartayba inay sidii khayrka badnayd tahay yaanu odhanin khayrkii waan iska daynayaa oo waayo waan ka dhaartay khayrkii ha sameeyo dhaartiina ha ka kafaaro guto macnuhu waa sidaas alla waxau ihi laa yu'aakhidukum allah ilaahay idinku qaban maayo idiin qaban maayo bilaqwi laqwiga fii aymaanikum dhaarihiina xaal uu ku sugan yahay laqwigu yacnii dhaartii laqwiga ahayd ee aydaan u qastin ee afkiina uun ka soo baxday carabkiina uun ku dhacday alla idiin qaban maayo walaakin ha yeeshee yu'aakhidukum ilaahay wuxuu idinku qabanayaa ama idinku ciqaabayaa bimaa kasabat waxay kasbatay quluubukum qalbiyadiinu wallaahu allana kafuurunkii dembi dhaafis badan weeyi xaliimunaa dulqaad badan macnaha waxa weeyaan laqwulyamiin laydiin qaban maayo laakiin waxaa laydiin qabanayaa dhaarta loo qasteed niyeysataan alla waxa uu yihi liladiina kuwii waxa u sugan yu'luuna ka dhaaranayay min nisaa'ihim haweenkooda tarabusu arbacati ashhurin afar bilood sugidood ayaa u sugan inay afar bilood sugaan fa in faa-uu haddaba hadday soo noqdaan oo haweenkoodii u tagaan oo mucaamaladoodii iyo galmadoodii ku soo noqdaan fa ina allaaha alle hafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan oo wixii gaboodfal ay galeen ilaahay waa ka dhaafaya wain cazamuu haddii ay goostaan aطalaaqa ay cala alaaqi furiin oo aطalaaqa waxaa lagu nasbiyey nascu lkhaafid oo cazamo waxay ku gudubtaa calaa amaba waa tadmiin oo cazamo waxaa la dhansiiya macnaha nawa oo markaana sideedaa loo daynayaa oo uma baahna taqdiir oo markaa macnuhu waxa uu noqonayaa wain cazamuu alaaqa ay nawow hadday alaaq niyoodaan oo goostaanna hee falyuuqicuuhu khabarka usoo qadar macnaha waxaan ujeedaa jawaabu shardiga usoo qadar falyuuqicuuhu alaaqii ha ridaan oo dee ha dalaaqaan fa ina allaha alle samiicun kii maqal badan weeyi caliimunaa cilmi badan aayaadkan waxaa ku sugan bacdu axkaami alxalifi billaah dhaarta alla lagu dhaarta axkaamta ay leedahay wax ka mid a ayaa ku sugan oo xukumka hore waxa weeyi dee dhaartii in la ilaashadoo la xafido oo wax walba welle iyo billa aan lagu marin haddii waxa weeyaan wax laga dhaarto khayrana khayrkii inaan dhaar looga joogsanin la sameeyo laakiin dhaartii laga kafaaro guto walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum waxaa kaloo ku sugan aayaadkan xukmu liilaa'i min annisaa haweenkii in laga dhaarto xukumka ay leedahay ninkii haweenaydiisi buu ka dhaartay inaanu u dhawaan u yihi wallahi inaanan kuu soo dhawaaneyn mucaamaladaada iyo galmadaada toona reerkiisiibuu dhaar ka maray waxaa laynoo sheego meesha ku cad xukumka iilaagu inuu yahay ninku waxa uu fursad iyo jaanis u haystaa afar bilood marka uu ka dhaartay reerkiisa hadduu dee markaaba usoo noqdona way u furan tahay haddii kalena afar bilood ayuu jaanis haystaa afartaa bilood haddii uu ku soo noqon waayo waxaa xaakimku uu ku khasbayaa qaadiga sharcigii intuu u yeedho inuu yidhaahdo ama reerkaagii ku noqo oo la macaamil ama hadda fur waayo culimmadu waxay yidhaahdeen haweenku waxa arbacata ashhur loogu qayday waa inta u badan ee rag ay ka samri karaan yacni afar bilood iyo lix bilood baa la ydhaha ugu badnaan marka gabadhii inay mucallaq noqotay iska laalaado mid aan lana qabin waxa weeyaan lana furin dee suurtagal maaho xadgudub bay ku tahay xaqeedii marka afar bilood markay dhammaadaan ayaa haddii uu soo noqdona dee hagaagsan hadduu soo noqon waayana qaadigaa u yeedhaya marka waxaa lagu khasbayaa inuu ama reerkiisii ku noqdo ama uu furo laakiin gabadhii aanay sidaa mucallaq u ahaan mid waxa weeyaan aan dee lana qabin lana furin oo taasi tu bannaan ma aha alla waxa u ihi walaa tajcalu llaaha walaa tajcaluu ha ka yeelina allaaha alle ha ka yeelina liaymaanikum tafsiirka ugu wanaagsani waa kaase dhaaraha aad ku dhaaranaysaan darteed allaha uga yeelina curdatan ay caaridan mid idiin diidaya an tabaruu inaad samafashaan oo macnaha dhaartaad alla ku dhaaranaysaan ha ka dhigina mid idinka hor joogsata hagaaggii iyo khayrkii ee haddii khayr aad ka dhaarataan khayrka sameeya kafaara gudkiina la yimaada walaa tajcaluu ha ka yeelina allaha alleh liaymaanikum dhaarihiinna aad ku dhaaranaysaan darteed allaha uga yeelina curdatan ay caaridan mid idiin diida an tabaruu inaad samafashaan oo watattaquu alla aa ka baqdaan oo watuslixuu aada hagaajisaan bayna annaasi dadka dhexdoodii wallaahu allana samiicunkii maqal badan weeyi caliimunaa cilmi badan tafsiirkii horena haddaad martana waxa weeyaan walaa tajcalu llaha curdatan ay mucaradan liaymaanikum allaha ka yeelina mid loo bandhigay mar walba dhaartiinoo mar walba wallaahi aad tidhaahdaan alla waxa uhi laa yuaakhidukum allahu biاlagwi lagwi lyamiin waa maxay caaisha waxay tihi radi allahu canha lagwilyamiinku waxa weeyi qowlu rajuli laa wallahi wabalaa wallah hadalka qofku uu yidhaahdo maya wallaahi waa caynkaa ha wallaahi waa sidaa isagoon u qastin oo dadka qaar iyagoo sheekaynaya oon warbu ahayn dhaar inay ka soo baxday ayaa ha wallaahi iyo maya wallaahi ay yidhaahdaan marka dhaartaa afka uun ku soo dhacday in loo qastiya in la niyoon ayaa laqwilyamiin la yidhaah marka dhaartaa laqwiga ah laydiin qaban maayo kafaarana dee ka waajibi mayso laakiin waxaa laydiin qabanayaa dhaarta ay qalbigiinu u qastee aada niyootaan taasaa laydiin qabanaya alla waxa uhi markaa laa yuaakhidukum allah ilaahay idiin qaban maayo bilagwi lagwigii fii aymaanikum dhaarihiinna yacni ku sugnaa oo inaad dhaar lagwiya aada dhaarataan oo aydaan u qasdin laydiin qaban maayo walaakin yuaakhidukum ha yeeshee ilaahay wuxuu idiin qabanayaa bimaa kasabad waxay kasbatay quluubikum qalbiyadiinu ta adniyootaan ee qalbiga ku gunudaan wallaahu allana kafuurun kii dembi dhaafis badan weeye xaliimun ee dulqaad badan liladiina kuwii waxaa u sugan yu'luuna ka dhaaranayay min nisaa'ihim haweenkooda inay u dhowaadaan oo la macaamilaan kuwa ka dhaaranaya waxaa u sugan tarabusu arbacati ashhurin afar bilood sugitaankood macnaha afar bilood inay sugaan fa in faa-uu hadday haddaba soo noqdaan afartaa bilood dabadood oo reerahoodii iyo jimaacoodii iyo mucaasharadoodii usoo laabtaan fa ina allaha ilaahay kafuurun waa kii dembi dhaafis badan ee raxiimun u naxariis badan addoommadiisa wain cazamuu alaaqa hadday dalaaqa goostaanna oo ay soo noqon waayaan wain cazamuu haddii ay goostaan atalaaqa ay cala alaaqi alaaqii hadday goostaan oo niyeystaan ama wain cazamuu alaaqa alaaqii hadday niyoodaanna hee falyuuqicuuhu dee ha ridaan alaaq oo ha dalaaqaan ilan suurtagal maaha haweenaydii inay iska fadhideen fain allaha alla samiicu waa kii maqal badan caliimun ee u cilmi badan wlmualaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru alla waxau ihi wlmualaqaatu haweenkii la furay ee mualaqaadka ahaa ay laatii ulliqna haweenkii la furay yatarabasna waxa ay sugayaanoo bianfusihinna nafahooda ay la sugayaan alaaata quruu'in saddex caado ama saddex daahirnimo oo qur'iga ayaa alfaada mushtaraga ah ka mid ee duhriga iyo xaydka labadaba ku dhaca waana isku khilaafeen culimmadu labada kii la tirsadaabana waa sax walaa yaxilu xalaalna uma aha lahunna haweenkii an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu alla wuxuu ku abuuray fii arxaamihinna yacni uurkooda alla wuxuu ku abuuray ama makaanadooda wixii alla ku khalqay inay qariyaan xalaal uma aha waxaa uurkooda ku jira oo ama xaydkii ah ama waladkii ah oo macnaha haddii ilma ku jirana waa inaanay qarin oo dee ay gabadhi hadday xaamilo tahay ay sheegto haddii ay caado leedahayna waa inaanay qarine ay tidhaahdo xaalatulxayd baan ku jiraa ilan axkaam baa ku dhisan eh alla waxau yihi walaa yaxilu lahunna haweenkii uma xalaal aha an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allah ilaahay wuxuu ku abuuray fii arxaamihinna ilmagaleennadooda iyo makaanadooda wixii alla ku khalqay inay qariyaan uma bannaana in kunna hadday ahaadeen haweenku yuuminna kuwa rumaynaya billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe wa bucuulatuhunna raggoodii hore ee qabay ayaa axaqu u xaqnimo badan biraddihinna ceshiga ay ceshanayaan fii daalika ciddadaa dhexdeeda duhriga ama caadada yacni xilligaa ay waxa weeyaan ciddadoodu aanay dhammaan inay soo ceshadaan raggoodiibaa u xaqnimo badan intaanay ciddadu ka dhammaan ama duhri ha lagu tirsado ama caado ha lagu tirsado waase goorma in araaduu hadday raggu doonaan islaaxan hagaajin iyo wanaag inay ugu noqonayaan hadday damcaan walahunna haweenkii waxay leeyihiin mithlu ladii kii mid la mida calayhinna korkooda saaraa xaqii saaraa ee ku waajibay mid lamida ayaa u waajiboy iyaguna leeyihiin bilmacruufi wanaag iyo macruuf baanay ku leeyihiin walirijaali ragguna waxa ay ku leeyihiin calayhinna haweenka korkooda darajatun dheeraad xaq dheeraad ah oo maamulkii iyo qiwaamadii iyo daacadii dee raggaa gaar u leh wallaahu allena casiizunkii qaaliba weeyi xakiimun ee aan khaldamin aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ciddat lmuallaqaat haweenkii la furay ciddada ay tirsanayaan ilaa haweenaydii marka la furo dee ma banaano markaaba in la yska guursado ilaa ay ciddo baxdo ciddo ayay tirsanaysaa marka ciddadii ay tirsanaysay ayaa aayaadkan lagu sheegay ilaahay markaa waxau yihi haweenkii la furay waxay tirsanayaan oo ay sugayaan alaaata quru saddex qur'i qurciga waxaynu nidhi daahirnimadana waa lagu fasiray caadadana waa lagu fasiray marka haweenaydii saddexdaasay tirsanaysaa oo ama waa saddex duhri ama daahirnimo ama waa saddex caado oo inay caado hesho haddana ka maydhato haddana caado kale hesho oy ka maydhato haddana caado kale hesho oy ka maydhato saddexdaa xayd inay tirsato ayaa ciddadeeda ku dhammaanaysa waa marka laga dhigo quruuga waxa weeyaan xaydka haddii duhri la yidhaana caadadii ay heshay markay ka tahaaro qaadato waa kow haddana caado kale u timaado ee ay ka tahaaro qaadato waa laba haddana caado kale u timaado ay ka tahaaro qaadato waa saddex saddexdaa duhri ayay ku cadadbaxaysaa marka calaa kullin yacni ciddadeedii waxay noqonaysaa uun inay saddex daahirnimo tirsato ama saddex caado ilaahay waxa uu yidhi xalaal uma aha inay qariyaan wixii ilmogeleynkooda ku jiray oo hadduu ilmo jirana ilaa hadday xaamilo tahay ciddadeedu noqon maysa alaaata quruu way ka duwanaanaysaa xukum kalaa ku dhisan de markaa waa inay sheegto marka hadba uurkooda wixii ku sugan haddii ilmo ku jiro iyo hadday xaalatulxayd ku sugan tahayba waa inay kala caddayso waxaa laga soo reebay yacni ciddadbaxan saddexda duhri ama saddexda caado ay ku ciddo tirsanayso haween haweeneeda la furay shan haweenaa laga soo reebay oo iyaga ciddadoodu aanay xag sidan ahayn ta ugu horeysaa waxa weeye almuallaqatu qabla almasiis haweeneydii la furay iyadoon farba la saarin dee iyadu ciddaba mala ay tirsato markaa la furo haddii la mehersado waa ku xidhmaya waayo alla waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmuuminaati uma allaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min cidatin tactaduunaha waxaa la yidhi muminiintii haddii aad marka aada muuminaadkii guursataan ee aad waxa weeyaan dee mehersataan dabadeed haddana aada furtaan intaydaan taaban idinkoon u galmoon aada furteen famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha haweenkaa kuma lihidin ciddo aad tirsataan kuma lihidin mar haddaydaan far saarin marka haweeneyda muallaqadaa qabla almasiis ciddo laguma lahaa markaasay xalaal tahay oo guur iyo gayaanba ay u bannaan tahay ta labaad waxa weeyaan alxaamil haweeneydii uurka lahayd ciddadeedu dee maaha alaaata quruu ee waxa weeye wa ulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna haweenkii uurka lahaa ajashoodii ay ciddadoodu ku dhammaanaysay waa inay uurkooda dejiyaan oo haweeneydii la furay waxa weeyi haddii ay xaamilo ahayd dee mar mar alla marka ay umusho unba ciddadeedu dhammaanaysa haddii waxa weeyaan maanta iyadoo la furay berri ama laba cisho kadib ay umusho dee waxa weeyaan ciddadeedi waa dhammaatay hadday sagaal biloodoo dambe sidana dee ciddadeedi may dhammaan ha dhawaato ama ha dheeraato xaamiladu ciddadeedu waxay noqonaysaa uun in ay noqoto waxa weeyaan alwadcu haddii laga dhinto haddii kale waa iyo haddii kaleba mar walba ciddatulxaamil waa an yadacna xamlahunna inay uurkooda dejiyaan bay ku cidda baxayaan dumarkii uurka lahaa qolada kale n ku jirin iyaguna alaaata quruu aan tirsanayn waa alyaa-isa wasagiira tii aan waxa weeyaan yaraydan weli caado helin iyo haweeneydii iyadu caadaduba ay ka go'day ee da-da ahayd kuwaasna maxay tirsanayaan saddex bilood oo alla waxa uu yidhi wallaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna alaaatu ashhurin wallaa-i lam yaxidna yacni haweenkii ka quustay caadada aynu nidhaahno sunagoyska marka caadadu ka go'do ama tii aan waxa weeyaan caadaba u iman weli iyaga ciddadoodu waxa weeyi saddex bilood faciddatuhunna alaaatu ashhur ta shanaad waxa weeyaan alama waa addoontii oo tactadu bixaydatayni addoontu laba caado unbay ku ciddo tirsanaysaa marka intaas ayaa laga soo reebay wabucuulatuhuna axaqu biradihina fi dalika in araaduu islaaxan waa alaaqii rajciga ha waxay noo iman doontaa alaaqu wuxuu kala leeyahay baa-in iyo rajci alaaqa rajcigii waa kan labada jeera aalaaqu marataan laba jeerunbaa la ceshan karaa marka alaaqii rajciga ahaa haweeneydii ku jirtay ayaa alla waxau yihi wabucuulatuhuna axaqu biradihina fi dalik ciddadaasi intaanay ka dhammaan waxa u xaqnimo badan dee raggoodu inay soo ceshadaan oo raajactukii ay yidhahdeen waan ku soo ceshaday ila ciddadu hadday dhammaato ma soo ceshan karo meher cusub unbay ugu xalaaloobaysaa dib inuu mehersado laakiin inta ciddada ay ku dhex jirto alaaquna uu rajci yaho labadii hore mid kamida uu yahay dee wuu soo ceshan karaa ciddadu intaanay dhammaan ka hor iyagaana waa xaqnimo badan waayo waxaa la idhaahdaa rajciyadu waa fii xukmi zawja haweeneyda alaaqa rajciga ah ku sugani dee haweeney la qaboo kalaabay la xukun tahay oo xataa haddii sidaa ay ku kala dhintaan dhaxalkii way isdhaxlayaan waayo alaaqa rajciga waxay culimmadu idhaahdaan waa fii xukmi zawja oo raajactukii baa kaga filan de inuu yidhah waan isku soo ceshaday ayaaba kaga filan inay ooridiisii noqoto laakiin waxaa lagu xidhay in araaduu islaaxan oo ma aha inuu usoo ceshanayo inuu dhibo oo dadka qaar ba laga yaabaa dee aad silcisid inuu usoo ceshanayo ama inay muddadu ku dheeraato oo waxaa laga yaabaa haweeneydii oo ciddadii soo tirsatay oo gebagabadii ku dhow ayuu soo ceshanaya ma aha wanaag inuu muddada ku dheereeyo silciyo un haddana muddo markuu la joogo ayuu furayaa haddana markay ciddadii tirsatay sii dhammaanayso ayuu soo celinayaa waa idraar taasi waa dhibaato ee dee wanaag ma aha marka waxaa loo yidhi in araaduu islaaxan waa hadduu wanaag iyo dhaqan wanaag doonayo ee aanu dhibayn haddii kale dee inuu soo ceshada ma aha walahunna milu ladii calayhina bilmacruufi waa alxuquuq lmushtaraka bayna azawjeyn xuquuqdu waxna way kala leeyihiin ninka iyo haweenaydu waxna way wada leeyihiin xuquuqda ay wada leeyihiin ee ka dhaxaysaa loo jeedaa walahunna milu ladii calayhina bilmacruuf oo dhaqan wanaagga ah oo mid walba ka kale inuu wanaag kula dhaqmo ayaa waajib ku ah waxna dee waa ku kala duwan yihiin oo dee ninkii xuquuq gaaraa saaran meherkiibaa saaran masruufkiibaa saaran mariinkiibaa saaran yacni waxyaabo badan baa saaran haweeneydiina waxaa saaran dee khidmatu zawj inay ninkii u khidmayso oo dee gurigii awlaadii daryeelkii dee iyadu saaran yihi ila isagu dibadiibuu kasoo shaqaynaya gaaladu way isweydaariyeeno dee waxa weeyaan haweenkiiyo ninka qabaaba aroortii subaxa marbay shandada wada qaataan dee danba inaga dhaxaysunba iyagoo odhanayaano xuquuqu zawjiya iyo waxaan ma yaqaanaan laakiin waxa ayaan daraa dee haweenkii muslimaadka ah ee boqorada laga dhigay ilan gabadha muslimadii waa boqorad marka la yidhi gurigaaga fadhi oo fadhiga ha lagugu khidmeeyo oo adigu ubadkaaga iyo gurigaaga ka adkow soo lama sharfin markuu ilahay yidhi waqarna fii buyuutikunna laakiin tii way garan waayeenoo kuwaa shandada banaanka la wareegaya dawakhay ayay ku dayanayaan qaar fara badan laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay dee shaqadii waa la kala leeyahay banaankiina ninkaa leh gurigiina haweeneydaa leh walirijaali calayhina daraja dheeraadku waxa weeyi dee qiwaamadii iyo aacadii oo taladii iyo amarkii ninkaa leh amarka dee iyo mas-uuliyadda guriga ninkaa iska leh aacadii ninkaa leh inay haweeneydu wixii khayra ku adeecdo munkar iyo macsiyo ka yeeli mayso marka dee walirijaali calayhina daraja dheeraadkaa raggaa iska lahoo iyagaa maamulkii iyo xukumkii lahoo alla waxau yihi alrijaalu qawaamuuna cala nisaa yacni raggu arrinkii dumarka iyagaa u qumaya oo maamulaya oo mas-uul ka ah gaaladuna waxay leeyihin maya way siman yihiin oo waa laba dani ka dhaxaysee dee hadday isfahmi waayaanna way kala dhaqaaqayaan haddii kalena mid walba muraadkiisu qabsanaya masalada quruuga caaisha iyo kayrkeed waa waxay ku fasireen alaaata ahaar saddex uhriyo waa madhabka imaamu shaafici iyo maalik alaaatu xiyad saddex caadana waxaa ku fasiray abu xaniifa iyo riwaaya can ilimaami axmed alla waxau ihi wlmualaqaatu haweenkii la furay yatarabasna waxa ay sugayaan bianfusihina nafahoodii waxay la sugayaan alaaata quruu'in saddex daahirnimo ama saddex duhuri ama saddex caado ayay la sugayaan oo ciddo tirsanayaan walaa yaxilu xalaalu maaha lahunna haweenkii an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allah wuxuu ilaahay ku abuuray fii arxaamihinna uurkooda ama ilmogaleennadooda wixii alla u dhigay inay qariyaan uma bannaana in kunna hadday ahaadeen yu'minna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe wa bucuulatuhunna waa inta dalaaqa rajcigaa ay ku jiraan labada hore markaa wa bucuulatuhunna haweenkaa la furay alaaq rajci oo lasoo ceshan karo raggoodu axaqu iyagaa u xaqnimo badan biraddihinna ceshiga ay soo ceshanayaan fii daalika muddadaa ciddada intay ku dhex jiraan ila ciddadii hadday dhammaato ma soo ceshan karaan goormay markaasoo ceshigaa ay yani u xaqnimo badan yihiin raggu in araaduu hadday doonaan islaaxan hagaajin hadday wanaag kula dhaqmayaan oy hagaajinayaan oo aanay silcinayn oonay dhibayn walahunna haweenkii waxaa u sugan milu ladii kii mid la mida calayhina korkooda ahaaday oo bilmacruufi wanaag ayuu ugu sugan yahay haweenku waxay leeyihiin xaqa iyaga saaran mid lamida oo ah xusnu lmucaashara dhaqan wanaag iyo mucaasharo fiican walirijaali raggiina waxaa ugu sugan calayhina haweenka korkooda darajatun dheeraad oo dee maamulkii iyo daacadii iyagaa iska leh oy u gaar tahay wallaahu allana casiizun waa kii haalib ee xakiimun ee aan khaldamin aalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan allah waxau ihi aalaaqu alaaqii marataani laba goor weeyi waa alaaqii rajciga ahaaye lasoo ceshan karayey waa laba goor faimsaakun mubtadaha usoo qadar ey falwaajibu markaa waajibku wuxuu yahay xaalada alaaqa rajciga ah lagu jiro imsaakun haysasho bimacruufin wanaag lagu haysto aw tasriixun ama siidayn biixsaanin samafal iyo wanaag lagu sii daayo macnaha labadaasunbaa kuu furan mar haddii haweenaydii inaad soo ceshataa ay kuu bannaan tahay ama wanaag ku hayso ama wanaag ku sii daa laakiin ha silcin walaa yaxilu xalaal idinma aha lakum idinka an taahuduu inaad ka qaadataan mimaa kii aataytumuuhunna aada siiseen shay-a waxba meherkii iyo xuquuqdaa siiseen waxba inaad kala soo noqotaan idinma banaana ilaa an yakhaafaa inay labadii isqabay ka baqdaan mooyaane allaa yuqiimaa inaanay oogeyn xuduud allah ilaahay xuduudiisa oo ay ka baqdaan inay isku xadgudbaan oo xuquuqdii ay dhowri kari waayaan oo haweenayduna ay ka baqdo xaqii ninka inay kasoo bixi kari weydo ninkuna uu ka baqo xaqeedii inuu kasoo bixi kari waayo alla waxau ihi fain khiftum haddii aad ka baqataan haddaa muuminiintii tihiin allaa yuqiimaa inaanay oogeyn inaanay oogin yacnii labadii isqabay xuduud allahi ilaahay xuduudiisii haddaad ka baqdaan inaanay oogeyn xuduuddii alleh oo ay meel kaga dhacayaan falaa junaaxa dembi ma saara calayhimaa labadii isqabay korkooda fiimaa kii dembi kuma saara iftadat ay haweenaydu isku furato bihi maaga oo haweenaydii meherkeedii hadday isku furato iyadana dembi kama saara ninka qaadanayana dembi kama saara alla waxau ihi tilka taasi xuduudullah waa ilaahay xuduudiisiiye falaa tactaduuhaa ha ka gudbin oo ha ku xadgudbina waman yatacadda ruuxa ka tallaabsada xuduud allah ilaahay xuduudiisa ruuxa ku xadgudbee ka tallaabana fa ulaaika kuwaasi hum iyagu aldaalimuuna kuwa daalimiina weeyi aayaddani waxay inoo caddaysay alaaqa rajciga ah iyo khulucii labadaa masale ay caddaysay masalada hore waa alaaqa rajciga ee ah labada hore labadaa hore waxa kuu bannaan dee haweeneydaadii inaad soo ceshato oo marka aada furto aad tidhaa dee waa soo ceshaday mar labaad hadday dalqadi kaa dhacdo haddana intaanay ciddad bixin aad soo ceshato waa kuu furan tahay waxaase lagu xidhay dee ama in wanaag lagu haysto ama wanaag lagu sii daayo laakiin aan la dhibaatayn xukumka labaad waxa uu yahay ma bannaano haweenaydaa la furay dee xuquuqdii la siiyey meherkeeda wax ka mida in laga qaato ma bannaana haweenaydu iyadaa iska lahayd laakiin waxaa laga soo reebay haddii laga cabsoodo labadii ruux inay wada joogi kari waayaan oo ay isku xadgudbaan haddii laga baqdo taa haddii laga baqo ninku wixii uu siiyey wax ka mid a inuu ka qaato haweenaydiina ay isku furato si loo furo way u bannaantao waa masalada khuluca la yidhaahdo oo maalan haweenaydii baa isa soo taagtay oo tidhi ninkii ma wada noolaan karo maxaa u furan inay isfurato ilan dalaaqii xaggeeduu ka socdaa marka hore horta ma bannaana haweenaydu sabab la-aan dalaaq inay dalbato waa xaaraan waciid adag iyo goodi baana ku soo arooray oo ayuma imra'atin sa'alat zawjaha alaaq min gayri maa ba'sin faljannatu calayha xaraam yani xadiid macnihiisu yahay baa ahaa haweeney kasta oo zawjkeeda dalaaq ka dalbata sabab la-aan jannada waa ka qadasa waciid adag baa ku soo arooray laakiin haddii sababi jirto oo ama ninkii dhibaato uu ku hayo ama dee basharku waa daciif oo yani qofku qalbiga iyo nafta gacanta kuma haysto nafsiyan ay uga soo joogsato ay qalbigii iyo niyaddii siin kari weydo waxaa u bannaan inay isfurato oo meherkeedii ay isku furato ay bixiso ninkiina uu furo arrintaasi wakhtigii nebi maxamed waa dhacday sala allahu calayhi wasalam oo rasuulka saxaabiyaadkii mid ka mid ah intay u timid waxay ku tihi yaa rasuul allah ninkayga laa aciibu calayhi fii khuluqin walaa diin ninkayga akhlaaq iyo diin midna ku ceebayn maayo ka caban maayo walaakinii akrahu lkufra fi lislaam laakiin waxaan nacayaa islaamka dhexdiisa inaan kufri ku dhaco kufriga waxaa loo jeedaa kufru zawj xaquu ninku lahaa waa kufraan lcashiire inaan ka gaaloobo aan daryeeli waayaan ka baqayaa markaa yani nafsiyan naftaydii waa ka soo taagantahay weeyi rasuulku sal allahu alayhi wasalam kuma khasbin oo ma odhan maxaad uga soo taagantah ee wuxuu ku yidhi uun atarudiina calayhi xadiiqatah bustaankii uu meherka kuu siiyey ma u celinaysaa qaalad nacam waxay tidhi haa khalaas ninkiina wuxuu yidhi haddaba fur bustaankiina celi buu ku yidhi marka xadiidkaa maxaa laga qaadanaya waa khulucae haweenaydii dee hadday ninkii sidaa isaga soo taagto ilaan qalbiga qofku gacantiisa uguma jiro naftu hadday isa soo taagtana laguma khasbi karo waxaana lagu wada dhaqmi karaa dee kalgacal iyo raalli ahaansho labada dhinaca marka hadday isa soo taagto inay meherkeedii isku furan karto ninkiina uu furi karo taasi dembi male alla waxau ihi aalaaqu alaaqii marataani laba goor weeye waa alaaqa haweeneyda lasoo ceshan karo fa imsaakun falwaajibu markaa waajibku waxa weeyaan imsaakun haysasho bimacruufin wanaag lagu haysto aw tasriixun ama sii dayn biixsaanin samafal iyo wanaag lagu sii daayo walaa yaxilu xalaal idin ma aha lakum idinka an taahuduu inaad ka qaadataan mimaa kii aataytumuuhuna aad siiseen shay a waxba meherkaad siiseen inaad wax kaga noqotaan idinma banaana ilaa an yakhaafaa inay labadii qof ka baqaan mooyaane ninkii iyo gabadhii isqabay allaa yuqiimaa inaanay oogeyn xuduud allahi ilaahay xuduudiisa fain khiftum haddaa ka baqataan allaa yuqiimaa inaanay oogeyn xuduud allah ilaahay xuduudiisa falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda kama saara fii maa wixii iftadad ay isku furato bihi maaga gabadhi yacni haweenaydii waxay isku furato wax dembi idinkama saara tilka taasi xuduudullah ilaahay xuduudiisii weeyi ee falaa tactaduuha ha ka tallaabinoo ha ku xadgudbina waman yatacadda ruuxa ku xadgudba ee ka tallaaba xuduud allah ilaahay xuduudiisa fa ulaa'ika kuwaasi hum aalimuun iyagunba aalimiin ah xadgudbay alla waxau ihi fain allaqahaa laba sow lama soo sheegin waa kii saddexaad ee kama dambaysta ahaa alla waxau ihi fain allaqahaa haweenaydii hadduu furo dalqadii saddexaad falaa taxilu xalaal uma aha lahu isaga min bacdu alaaqaa saddexaad dabadii xalaal uma aha haweenaydii waa ka xaaraantinimowday xataa tankixa ilaa ay soo guursato zawjan nin hayrahu aan isaga ahayn nin kale ilaa ay soo marto fain allaqahaa ninkii kaley soo martay hadduu furo oy si waxa weeyaan si alluun u kala tagaan maaha si ujeeddo ah falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda kama saara waa labadii hore isku qabi jiraye an yataraajacaa inay isku soo noqdaan oo guur dambe ay ku kulmaan ilayn soo celin ma jirte waa meher iyo guur cusub inay ku kulmaan waase goorma in dannaa hadday u maleeyaan an yuqiimaa inay oogi karayaan xuduud allah ilaahay xuduudiisa hadday u maleeyaan xuduudda alle inay oogi karaan oy toosnaan karaan oo mid walba ka kale xaqiisa uu dhowri karo inay mar labaad guur isugu yimaadaan dembi kama saara wa tilka taasi xuduudullah ilaahay xuduudiisii weeyi oo yubayinuhaa alla waxa uu caddaynayaa liqowmin qole ayuu rabbi u caddaynayaa kuwaasoo yaclamuuna wax kala garanaya aayaddanna waxaa laynoogu caddeeyey alaaqa la yidhaha waa aalaaqu lbaa'in waa alaaqa baa'inka ah baynuunadu waa labaa la yidhaha baynuuna suqra iyo baynuuna kubra marka albaynunatu suqraa waataynu soo maray oo waa alaaqa rajciga ah markay ciddadu dhammaato waa baa-ino yar waxaa looga jeedaa way yar tahay macnaha nin kale yani lama rabo inay soo marto eh adigunbaa meher cusub lagu meherinaya laakiin albaynunatu lkubraa waa markay saddexduba idlaadaan ay dhammaadaan oo markaas inay nin kale soo marto mooye xalaalkuuma aha haddaba alla wuxuu tilmaamay inaanay xalaal u ahayn ilaa ay nin kale soo marto waxaa shardi ah ninkaa kaley soo maraysaa muxallil inaanu ahayn oo waxaa jira xeelad la sameeyo oo ii xalaalee ninkii waxa weeyaan gabadhan saddexduba ay kaga dhacday saddexda dalqadood iyo kan cusub baa heshiinaya markaasuu odhanayaa meherso intaa la joog fur markaa waa xalaalayn moogta nebiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam lacana allaahu almuxallila waalmuxallala lah ilaahay waa nacdalay kii wax xalaalaynayey ee muxalilka ahaa iyo kii loo xalaalaynayeyba labadaba nacdal baa ku dhacday nabiguna wuxuu ku tilmaamay kan wax xalaalaynaya waxba ma xalaalaynayee atays almustacaar orgi lasoo ergistay orgi ammaano ah ayaa lagu tilmaamay dee wuu istaahilaa waxaa in lagu sifeeyo waayo dee ma banaana waxa xaqu yahay marka saddexda dalqadoodba ay ka dhammaadaan iyadu ninkay isdoortaan ay isguursadaan iskood hadday u kala tagaan unbay bannaan tahay dee inay labadii hore isku soo noqdaan oo guur cusub laakiin in ujeeddadan laysku guursado oo loo furo xaaraan weeyi an yataraajacaaduna waxa weeyi waa dee guur cusubun ee muraajaca maaha ilan waaba baa-ina ah alla waxau ihi fain allaqahaa haddii haweenaydii uu furo yacni aطalqa ahaalia waa dalaaqii saddexaad hadduu furo saddexdiiba u dhammaadaan falaa taxilu xalaal uma aha lahu isaga min bacdu alaaqaa saddexaad dabadii xalaal uma aha xataa tankixa ilaa ay soo guursanayso zawjan nin hayrahu aan isaga ahayn ilaa ay nin kala soo marayso oo iskood iyo ikhtiyaarkood dabadeed ay u kala tegayaan haddaba fain allaqahaa ninkii kale hadduu furo falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma saara labadii hore isku qabi jiray an yataraajacaa mar labaad guur dambe inay isugu soo laabtaan waase goorma in dannaa hadday u maleeyaan an yuqiimaa inay ogayaan xuduud allah ilaahay xuduuddiisa oo mid walba ka kale xaqiisa uu dhowrayo wa tilka taasi xuduudullah ilaahay xuduuddiisii weeyi oo yubayinuhaa ilaahay waa caddaynayaa liqowmin qole ayuu u caddaynayaa kuwaasoo yaclamuuna wax kala garanaya waidaa allaqtum annisaa waidaa allaqtum markaad furtaan annisaaa haweenkii oo fabalaqna ay gaadhaan ajalahunna ay ajala ciddatihinna ciddadoodu muddadii ay ku dhammaanaysay ay gaadhaan dee hadday gaadhaan waabay dhammaatay maxay haysan fa amsikuuhunna lama odhan karo marka jumhuurulculamaa waxay yidhaahdeen fabalaqna ay qaarabna buluuqa ajalihinna waa marka ay ku dhowaadaan ajashii loo qabtay ciddadoodu inay dhammaato markay ku dhowaadaan eenay weli dhammaan fa amsikuuhunna haweenkii haysta oo bimacruufin wanaag ku haysta waa alaaqii rajciga ahaa aw sarixuuhunna ama iska sii daaya oo bimacruufin wanaag ku sii daaya walaa tumsikuuhunna ha u haysanina haweenkii diraaran liajli diraarin dhibis aa dhibaysaan darteed ha u haysanina haweenkii waa kii odhanaya waan soo celinayaa si aan u silciyo oon dhinac walba u seejiyo waa xaaraan litactaduu si aad u dhibtaan yacni diraaran lidiraarin dhibis aad dhibaysaan darteed ha u soo celinina oo aad u dhibtaanna litactaduu si aad ugu xadgudubtaanna aad u dhibtaan marka haddii litactaduuda lagu cileeyo diraaranta waa cilatulcila waa cilada ciladeedii waxaana bannaan litactaduuda in ciladaa hore laa tumsikuuda un lagu xidho oo walaa tumsikuuhunna ha u haysanina haweenkii diraaran liajli diraarin dhibis aa dhibaysaan darteeda ha u haysanina litactaduu si aad ugu xadgudubtaan ha u haysanina waman yafcal ruuxa sameeya daalika arrinkaas ee u haysta si uu u dhibo faqad dalama waa dulmiyey kaasi nafsahu naftiisii ilan cuquubo iyo cadaab buu u sababay eh walaa tattakhiduu ha ka yeelanina aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa ha ka dhiganina husuwan ay mahsuwan bih kuwa lagu jeesjeeso aayaadka alleh ha ka yeelanina oo wadkuruu xasuusta nicmat allaah ilaahay nicmadiisa xasuusta calaykum korkiinna uu ku galladaystay iyo wamaa kii xasuusta anzala alla uu ku soo dejiyey calaykum korkiinna oo min alkitaabi kitaabkiia iyo walxikmati sunnada yacidukum xaal uu idinku waaninaya alleh bihi yani waxa weeyaan kaa kitaabka iyo sunnada uu idinku waaninaya ama xukumkaa oo wattaqu llah ilaahayna ka cabsooda oo ka baqa oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alleh bikulli shayin shay walba caliimu kii u cilmi badan uu yahay ogaada aayaadkanna waa axkaamtiina soo martay un wax cusub ma aha waxa weeyaan alaaqii rajciga ahaa ee labada ahaayee soo celintu ay ku bannaanayd marka la furo ee ciddadii ay soo dhowaato ee aanay dhammaan ayaa waxaa la amray inay ama wanaag ku haystaan oo ku soo ceshadaan ama wanaag ku sii daayaan laakiin aanay nolosha ku silcin waa la diiday in loo haysto haweenka dhibaatayn la dhibaataynayo cuquubaa ka dhalanaysa ilaahay waxa uu tilmaamay ruuxa waxaa sameeya inuu yahay daalin faqad dalama nafsah naftiisa ayuu dulmiyey waayo dulmigaas cuquubada ka dhalataa naftiisaay ku dhacaysaa marka waa daalim waxaana layna amray aayaadka alle inaan lagu jeesjeesin waxaa kaloo alla ina faray in la xasuusto oo la xuso dadkana la xasuusiyo nicmada alla inagu galladaystay nicmat allah waa mufradun yani waa mufradun mudaafun limacrifatin fayacum jamiica anicam nicmo oo dhan buu caam yeelayaa waxaa kaloo layna amray in la xuso kitaabka iyo sunnada alla inagu waaninayo taqwana waa layna amray alla waxau yihi waidaa allaqtum markaad furtaan annisaa haweenkii markaa furtaan oo fabalagna ay faqaarabna buluuqa ajalihinna ay ku dhowaadaan muddadii ciddadoodu ay dhammaanaysay ay ku dhowaadaan hadday dhammaatay ila khalaas dhammaatayba eh marka ay ku dhowaadaan ciddadii dhammaadkeedii hee fa amsikuuhunna haysta bimacruufin wanaag ku haysta aw sarixuuhunna ama sii daaya bimacruufin wanaag ku sii daaya oo walaa tumsikuuhunna ha haysanina haweenkii diraaran liajli diraarin dhibis aad dhibaysaan darteed ha u haysanina litactaduu si aada ugu xadgudubtaan ha u haysanina ama litactaduu ha u dhibina si aada ugu xadgudubtaan oo waa cilat lcila markaana waman yafcal ruuxa sameeya daalika arrinkaas xadgudubka iyo dararka iyo cudwaanka faqad dalama dhab ahaan buu u dulmiyey kaasi nafsahu naftiisii ayaa u dulmiyey walaa tattakhiduu ha ka yeelanina aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa huzuwa ay mahzuwan bih yacnii kuwa lagu jees jeeso aayaadka alle ha ka dhiganina wadkuruu xasuusta nicmat allah ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina uu ku galladaystay iyo wamaakii xasuusta anzala uu alla ku soo dejiya calaykum korkiina oo min alkitaabi kitaabka ah iyo walxikmati sunnada mintu waa bayaaniyo waa munasalka oo kitaabka iyo sunnada ah yacidukum xaaluu idinku waaninayo alleh bihi kaa uu soo dejiya munasalka ah ama xukumkaas waataquu llah ilaahay ka cabsooda oo waclamuu ogaada ana allaha in alleh bikuli shayin shay walba caliimun kii u cilmi badan u yahay waidaa allaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhun allah waxau yihi waidaa allaqtum markaad furtaan annisaaa haweenkii oo fabalagna ay gaadhaan ajalahunna ay ajala ciddatihinna ciddadooda ajashii ay ku dhammaanaysay ay gaadhaan aayaddani way ka duwan tahay aayaddii hore tii hore waxaynu ku fasiray ay qaarabna buluuqa alajal ay ku dhowaadaan ee aanay dhammaan tanise waa ajashii markay dhammaato ee maaha markay ku dhowaadaan waidaa allaqtum nnisaa haweenkii markaad furtaan oo fabalagna ay gaadhaan ajalahunna ay ajala ciddatihinna ciddadooda ajashii loo qabtay ay gaadhaan oo ay ciddad baxaan hee falaa tacduluuhunna ha u diidina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii hore inay guursadaan ha u diidina waase goorma idaa taraadow markay isaga raalli noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi wanaag labadii hore isu qabi jiray hadday soo heshiiyaan dadkii awliyaa lumuur ee wilaayada hayow ha isku diidina ee isu guuriya allah waxau yihi daalika arrinkaas oo cadamu lcadli macnaha inaan la diidin guurkaas kaasaa yuucadu lagu waaninayaa bihi isaga man axadka kaana ahaaday huwa manku minkum xaalu idinka idinka mid yahay yuminu kii rumaynaya bilaah ilaahay rumaynaya iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe daalikum kiina xukumkaa lasoo sheegay ayaa askaa idin wanaag badan lakum idinka oo wa aharu idin tahaaro badan wallaahu alla ayaa yaclamu og oo wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin aayaddan waxaa ku soo arooray sababu nusuul sababu nusuulkaasi waxa uu yahay saxaabigii macqil ibnu yasaar la odhan jiray ayaa walaashii nin u guuriyey ninkii uu u guuriyey ayaa furay dabadeed ninkii furay in alla intay ciddad baxaysay ma soo ceshan ee waa iska daayey markay ciddad baxday ayuu ninkii macqil ibnu yasaar kusoo noqda u yimid suu yihi walaasha ii guuri suu yihi wallaahina anan kuu guurinayn waan kuu guuriyey oo waan ku sharfay waad furtay haddana ciddadii intay ku jirtay maad soo ceshan ee waad iska daysay markaasaad imika leedahay mar labaad ii guuri kuu guurin maayo markaasay soo degtay waidaa طalaqtum الnisaaa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhun ha u diidina aswaajahunna waxa loo yidhi markaa markaasuu yidhi macqil ibnu yasaar samcan waaaca oo uu guuriyey dhaartiisiina waa ka kafaara gutay aswaajahunna waxa loo yidhi raggoodii hore ilan waxa weeyaan iminka raggoodii maahe way ahaan jireene waa tasmiyatu shayi bictibaari maa kaan shayga in lagu magacaabo wuxuu ahaan jiray ilan ninkoodiiba zawjkoodiibuu ahaa marka waa wixii u ahaan jiray shaygana waa lagu magacaabi karaa bictibaari maa kaan haddaanu raggoodii ay isqabi jireen ahayn oo rag cusub ay yihiinna waa bictibaari maa sayakuun waxay noqon doonaan ilan zawj buu noqon doonaaye marka ama waa bictibaari maa kaan hadduu qabi jiray ama bictibaari maa yakuun maa sayakuun haddii aanu hore u qabin aayaddan waxaa ka cad ishtiraat lwaliyi fi nikaax waayo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa nikaaxa ilaa biwaliy nikaax ma ansaxayo weli la-aantii marka iminka gabadhu hadday nafteeda guurin karto maxaa loo leeyahay falaa tacduluuhunna may aayar u tagto ninka ayaa wilaayadeeda haya waxaana ka siman arrintaa oo aan ku kala soocnayn tii gashaantida ahayd ee hore aan loo guursan iyo tii carmasha ahayd ee reerka soo martay waa isaga mid waayo sababta aayaddani ay ku soo degtay ama macqil ibnu yasaar walaashii dee carmal bay ahayd oo waa la qabay waa la furay dib baa loo loo guursanayay haddana weligii baa lala hadlayaa oo laleeyahay falaa tacduluuhunna an yankixna marka sida saxdaa waxa weeye gabadhu ama carmal ha noqoto ama shabad ha noqoto weli la-aanteed guurkeedu ma ansaxayo laa nikaaxa ilaa biwaliyin ayaa nebi maxamed yihi sala allahu calayh wasalam alla waxau yihi waidaa allaqtum marka aada furtaan annisaaa haweenkii oo fabalaqna ay gaadhaan ajalahunna muddadii ciddadoodu ay ku dhammaatay ay gaadhaan ilan waa ciddad baxeenoo dee guur cusub bay kusoo noqonayaane falaa tacduluuhunna ha u diidina haweenkii an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii hore idaa taraadow markay ku kala raalli noqdaan beynahum dhexdooda bilmacruufi wanaag axkaamta cadliga iyo inuu weligu inata inuu guuriyo diido culimmadu waxay ku sheegaan halkaas weligu haddii ninka gabadha usoo geed fadhiistay aanu ku foohayn unu u qalmin kafaa'ada la tixgelinaya sharciguna waa diinta iyo akhlaaqda sida saxda ah maalka iyo madaxtinimada iyo nasabka iyo daliil ma leh daliilka saxdaa waxaa loo eegayaa inuu ninku u qalmiyo in kale waa dhaqanka iyo diinta iyo akhlaaqda markaa qof u qalmaa hadduu usoo geed fadhiisto waa waajib inuu u guuriyo waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi idaa ataakum man tardawna diinahu wakhuluqahu fasawijuuh ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid hadduu idiin geed fadhiistuu idiin yimaado mid aad raalli ka tihiin diintiisa iyo dhaqankiisa u guuriya haddaad sidaa yeeli weydaan fasaad fara badan ayaa dhulka ka dhici doona laakiin culimmadu waxay isweydiiyeen kuwaasi waa kuwii isku kufka ahaa ee isku qalmayey bal ka waran hadduu usoo geed fadhiisto mid aan kufu ahaynoo aan diin iyo dhaqan iyo akhlaaqtoona lahayn amaba gaal ah iminka gaala dee dumarkeenni guursatana waa la sheegay iyagoon hadda xalaal bay isku ahayn laahuna xilu lahum walahum yaxiluuna lahun haddana gaal baa qabaa lagu odhanaya muxuu ku qabaa diintee marka balgaal iska badaayo faasiq aan khuluq iyo diin lahayn hadduu usoo geed fadhiisto xaq buu u leeyahay weligu inuu u diido waayo dee gabadhiisa inuu u meel dayo u sahan tago waa xaq weeyaan laakiin ka waran isagoo u qalma oo diin iyo dhaqanba leh sabab la-aan hadduu ugu diido labadoodina ay israbaan maxaa la yeelayaa waxaa lagu dhaqmayaa marka assulطaanu waliyu man laa waliya lah maxkamadaa la geynayaa qaadigaa meherinaya waayo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay ciddii aan weli lahayn weligeedu waa suldaankaa ninka madaxdii cidda uu wakiishay xukumka dadka oo qaadiga maxkamadda ah ee muslimka ah isagaa xaqule inuu guuriyo markaa dee ama bilaa weli ha noqoto weligeedii ha la waayo ama weligeedii sabab la-aan ha u diido assuldaanu waliyu man laa weliya lah waayo waa waajib inuu aqbalo gabadhiina waa gayaan way rabtaa waana isku qalmaan dee inuu isu diida ma aha alla waxau ihi daalik arrinkaas oo xukumka ah inaydaan diidin oo idaan isu diidin kaasaa yuucadu lagu waaninayaa bihi xukumka man mid baa lagu waaninayaa kaasoo kaana ahaaday huwa manku minkum xaaluu idinka idinka mid yahay yuminu mid rumaynaya bilaahi alleh iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe daalikum arrinkiinaas ayaa askaa idiin wanaag badan lakum idinka oo waataru idiin tahaaro badan wallaahu alla ayaa yaclamu og wa antum idinku laa taclamuuna ma ogidin wallaahu aclam